أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأحد kow iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin kama dambeysa u jeedisay shirkadaha bankiyada iyo shakhsiyaadka ku lug leh boobka hantida shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed qarax gaari looga gubay cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wejigabax kala kulmay dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada xilli uu khudbad ka jeedinaya xaflad murtadiinta ay ku qabsadeen magaalada muqdisho munaasabad lagu soo gotinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool wilaayada baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tuni kuwaas oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamile kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin kama dambeysa u jeedisay shirkadaha bankiyada iyo shakhsiyaadka ku lug leh boobka hantida shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdiwaa maxamed bukhaari maanta oo ah axad taariikhduna ku beegan tahay kow iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix islamarkaana ku beegan shan iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan waa shir jaraa'id oo goor dhoweyd oo maanta ah uu qabtay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaas oo uu ku soo gudbinayo fariinta kama dambaysta ah ee mujaahidiinta u dirayaan shirkadaha iyo bangiyada haya hantida ummadda iyo guud ahaanba shacabka muslimiinta ah afhayeenka mujaahidiinta ayaa shirkiisa jaraa'id ku bilaabay sida tan
waxaan xogteeda iyo xaqiiqdooda haynaa mujrimiinta oo xasan gurguurte ugu horeeyo ee ku heshiiyey burcadnimada cusub ee lagu boobayo dhaqaalaha shacabka muqdisho waxaan ognahay shirkadaha iyo bangiyada khaa'imiinta ah ee ay dadka muslimiinta ah ku aamineen hantidooda kadibna xogihii ay hayeen la wadaagay gaalada iyo murtadiinta haddana saami ku leh lacagta boqolkiiba shanta lagu sheegay ee xoogga looga qaadanayo shacabka muslimiinta ah ee nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya waxaan xogteeda haynaa tallaabada ku xigta ee ay soo wadaan taas oo boqolkiiba boqol ka halis badan waxa ay maanta ku kacayaan waxaan la soconnaa go-aanada ka soo baxaya waxaa loogu yeero wasaaradda maaliyadda ee kooxda riddada ee laga soo meersaday waxaa loogu yeero i m f iyo world bankiga iyo hadamada halista ah ee hay-adaha reer galbeedka ee dhigimiiratada ah ku sii wadaan dhaqaalaha dalka waxaan la soconnaa cadaasyada xooggan ee kooxda riddada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan haddaba muxuu yahay mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan boobka cusub ee ku soo wajahan hantida ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan ficilada boobka iyo burcadnimada ah ee ka socda dalka gaar ahaan muqdisho kuwaas oo ay ku kacayaan kooxda riddada iyo shirkado ku bahoobay burburinta dhaqaalaha dalka iyo bangiyo mujrimiin ah haddii aan nahay xarakatu shabaab ulmujaahidiin wax badan ayaan ka hadalnay qorshayaasha guracan ee uu cadowgu la damacsan yahay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed wax badan ayaan ka dignay hagardaamooyinka loo maleegayo ganacsatada soomaaliyeed ee lagula wareegayo hantidooda maanta waxaa ka socda muqdisho waa qayb yar oo ka mid ah hagardaamooyinka aan wax badan ka digaynay waxaa soo socda ayaana ka badan kana sii daran haddii aanan maantay laga gaashaamanin waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hor tagno mooryaanta macaash doonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuun ilaa an takuuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima wman yafcal dalika cudwaana waظulma fasawfa nusliihi naara wakana dalika calى allahi yasiira wa qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man iqtadaca maali mri'in muslimi bgayri xaq laqiya allaha caza wajal wahuwa calayhi qadbaan sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynaynaa arrimaha soo socda waxa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurta iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha guracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shaksi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka in shaa allahu tacaala sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa fariin muhiim ah u diray shacabka soomaaliyeed ee lacagtu uga jirto shirkadaha iyo bangiyada waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuucah oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah ugu dambayntii afhayeenka mujaahidiinta ayaa baaq biyo kama dhibcaan ah u diray shirkadaha bangiyada iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee doonaya in hantida ummadda u boobaan xasan gurguurta iyo kooxdiisa riddada ugu dambayntii waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaar garoobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ma aqbali doonaan siyaasad walba oo u adeegaysa cadowga u horseedaysa saboolnimo iyo fakri shacabkeenu marna uma hoggaansami doonaan mujrimiinta doonaysa inay cayrteeyaan hantidoodana ka taajiraan qof walba oo muslim ah ee isagoo maalkiisa difaacanaya la dilo waa shahiid in shaa allahu tacaala walilaahi alcisatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
jasaaka allahu khayran walaalka qarax gaari looga gubay cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan weeraro kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeere ee ku hoos jira gumaysiga siribeedda kenya waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jiray dagaallo toos ah qaraxyo iyo dilaal qorshaysan waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay gaari cabdibilaa ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada ee booliis militaro qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadin ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay gaarigana waxaa soo gaaray burbur xoogan isla banaadir howlgal qorshaysan oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda raadeerka ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka nabad sugidda riddada kuwaasi oo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka muslimiinta ah labada askari ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf nuur cabdulaahi mursal iyo yuusuf maxamed xuseen isla banaadir qarax mujaahidiintu shalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadin ah gaar ahaan kuwa isugu yeera militariga waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha deegaanka beriire ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadin ah oo deegaankaasi ku sugnaa waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xer afraad ee degmada qansax dheere wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalladani ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinaya cadowga allah ee duulaanka shareecala dirarkaha ku soo qaaday dalka soomaaliya
mahadsanid yaasir madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa fadeexad iyo wejigabax kala kulmay dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada xilli uu khudbad ka jeedinaya xaflad murtadiinta ay ku qabsadeen magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxa kooxda riddada soomaaliya murse xasan maxmuud ayaa fadeexad iyo wejigabax kala kulmaya dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada xilli uu khudbad ka jeedinaya xaflad ay ku qabsadeen muqdisho dadka ku dhaqan caasimada muqdisho oo dhibano u ah dulmiga madaxa kooxda riddada ayaa ku maadaystay khudbadtii uu jeediyey mursad gurgurte waxayna isla dhex mariyeen wejigabaxa iyo fadeexadda uula kulmay xasan murtad markii uu daawadayaal u waayay khudbaddiisa wuxuu mar kale murtadkan ku celiyey in dowladdiisu baad ka qaadi doonto qof kasta oo wax ka iibsada magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoo si cad u sheegay in xitaa ay dowladdiisu lacag baad ah ka jaranayso koobka shaaxa wuxuu intaas ku daray inay xitaa lacago baad ah ka qaataan guryaha muqdisho ku yaala cashuurtan hadda aan isku haysanaa waa cashuur ku waajibta koobkaas shaaha ah iyo dhaladaas biyaha ah qofka koobka shaaha cabaya iyo midka dhalada biyaha gatay iyo midka muxuu ahaaye guriga gatay iyo midka maxaanku yidhahdaaye maqaayadda saxan biriisa ka cunay tay cashuurta saaran tahay guryaha magaalada muqdisho ku yaalla cashuuraa lagu leeyahay dowladdu cashuuray ku leedahay lacagtaas sideedaba cashuur laba gacmoodoo lacaga isdhaaftoo kasta cashuuraa ku waajibay intay doonta iyo magacay doonta halahaad xasan gurguto oo sii hadlaya ayaa sheegay in dhigbax adu daran uu ku socday ciidankiisa ashaadola dirirka ahaa wuxuu xaqiijiyey inaysan jirin maalin uu askari ka dhiman maleeshaadkiisa sidoo kalena ka dhaawacmaana ciidamada maalin walba maxaanku yidhahdaaye dhimanaya dhiigoodu daadanaya ee ee afar iyo labaatanka saac oo lasoo dhaafay ee ugu dambaysay afar iyo labaatan saac ma dhacdo oo askari soomaaliyeed aanu dhimanayn ama aanu daawacmayn ma dhacdo hadalka ka soo yeeray murse xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay isu biirsadeen fashilka siyaasadeed iyo kan militariya oo ay usii dheer tahay kacdoonka iyo qeeladhaanta shacabka caasimadda ah oo iyaguna si adag uga dhiidhiyey boobka xadgaha goosta ee ay kooxdiisa ku hayso dadka rayidka ah mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxaa labadii sano ee u dambeeyey sii korortay ardayda ka qalan jabinayso madaarista lagu barto qur-aanka kariimka kadib kormeero iyo kulamo lagu tayeynayo macalimiinta madaarista oo ay la yeelatay wilaayada bakool dhowaan mid ka mida madaarista lagu barto qur-aanka kariimka oo ka furan magaalada garasweyne ee wilaayada bakool waxaa kasoo qalanjabiyey soddon arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira iyadoona munaasabadii lagu sagootinayay ardayda ay kasoo qaybgaleen culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada xaflada oo ka dhacday masjidka jaamica waxaa ugu horeyn kelimad ku saabsan fadliga qur-aanka ka jeediyey mid ka mid ah culimada deegaanka kale qur-aanka fadliiliis iyo qiimadiis bal eed markan waybaha ilaahay subxaana wa tacaala eedan badahun saadaraadiya ilaahay subxaana wa tacaala aayado hata la akriyay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wadada markan ka toosanaasi badan yada kanuuniya wadada tayo siraadka mustaqiimka ilaahay qur-aanshay subxaana wa tacaala ka sheegayo saadaraadiya markan wayba qur-aanka khaarshay iyo markan wayba fadliiliis iyo wala kooba kormee saadaraadiya nabaga calayhi salaatu wasalaam markan wayray xadiidkuna ta akriyaaden weriyahay markan wayba cusmaan bin cafaan weriyahay radiallahu canhum nabaga markan wayray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana qur-aanka lanki baradi wacallamahu dadsi bari yaanka khayr badan yalay nabaga calayhi salaatu wasalaam ardayda dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa goobta kusoo bandhigay cilmiga ay barteen oo uu ugu horeeyo kalaamka alle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله؟
خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا ما الدليل؟
قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف نعبد الله نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبده كذلك قال تعالى يصف المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا gabagabada munaasabada waalidiinta ardayda ayaa goobta kaga mahadceliyey macalimiinta soo waxbaray ubadkooda muddo koowaad bacda alxamdulilaahi mayan mahadiyaane macalimiintii iyaalkaas galantaha kahaayay atarbiyaayay iyo u horinjeedayin dhabshoha la maraay yanka mahadiyaana bacdallaahi jazaahum allahu khayra ilaahay miisaanka aakhiranka kaba ilaahay dembisho iyo dembi waalid iyo iyo ma aragna dembiga muslimiinta oo dhanba ilaahay dhaafa ilaahay miisaansho ansaara qur-aanka ilaahay dada baren may baa naftay anagoo ku bilaawma in dardaaramey waalidiintii iyo macalimiintii juhdigii iyaalkii lahagilii ani ma aragnay horan sidaah uu muujinayo bandhigga ay sameeyeen ardayda ardaydan ayaa la baray culum kala duwan oo qayb ka ah mawaada ka baxa madarasada sida tafsiirka qur-aanka fanniga tajwiidka adkaarta tarbiyada iyo sidoo kale caqiidada waxayna tani qayb ka tahay horumarka diineed oo ay ku tallaabsanayaan bulshada muslimiinta ah ee dega wilaayada bakool aad buu u mahadsanyahay cabdulqani wilaayada baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tuni kuwaas oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya kadib kulamo iyo wadatashi u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tuni ayaa ugu dambeyn xal laga gaaray khilaaf dhanka xilfiga ah oo u dhexeeyey labada beelood ee aan kor ku soo xusnay khilaafkan oo muddo soo jiitamayay ayay wilaayada u saartay guddi xallin ah oo uu horkacayay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay maleq cabdirasaaq macalin xasan iyagoona ugu dambeyn ku guulaystay inay khilaafkaasi xalliyaan arrintan isqaqabsiga labada beelood ayaa loo bandhigay shareecada islaamka waxaana ugu dambeyn la go'aamiyey in ragga la isku haystay oo gaaraya ilaa siddeed iyo toban ruux ay xilfi ahaan iyo dhaqan ahaanba ka tirsan yihiin beesha dabare dhib iyo dheefna ay la qaybsanayaan beesha dabare xaflad gabagaba u ahayd kulamadaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada ayaa arrinkaasi lagu soo afjaray waxaana laga soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen labada beelood iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaana bayaanka goobta ka akhriyay malaaq cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ujeedo caddayn go-aan laga soo saaray dad ay isku haysteen labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare go-aanka guddiga dadka laysku haysto inay dhaqan ahaan iyo xilfi ahaanba ay yihiin dabare inay dhib iyo dheefba ay la qaybsanayaan dabare ciddii xilfi galaysa go-aanka gaariddeeda waxaa leh odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo walaayadana ay ku waafaqdo qaar ka mida odayaasha labada dhinac ayaa dhankooda arrinkaasi ka hadlay waxayna soo dhoweeyeen sida arrinta loo xalliyey iyo sida loogu bandhigay shareecada islaamka iyagoona tilmaamay in si wanaagsan arrinta ay u dhammaatay arrintay dhowr maalmood aan fadhiini ilaahayganuun gebagabaashi sida qiimaha le unan dharo galen oo dadkii walaayadiisanuu durtiyo guddii masalahada agwaheen ilaahayga maxasan insha allah si faylan oo ka dhammaatay dadkii layska heshidiinna insha allahu sida shareecada tilmaan kartii oo loon xukumi sidii oonan qaadanay walaalwalisagabahishirka agna diyaaran agna insha allah insha allahu raxmaan awalan ilaahay mahade allihii tabaaraka wa tacaala allihii nicamooyinkan farac badan nasi yaan mahadnagaana bacd alxamdulilaahi intaas ka bacda mayaan mahadnagaane odayaashii walaayadii iyo saraakiintii oo insha allahu dhaxdaana ka jireen masaaladii sababtee insha allahu dhaxdaana aan ka jireen ose khayrna ninka dhammaayeen warkii oo ka qanacsana lamada jaanib jazaakum allahu khayran asiinlana ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa soo xiray madasha isagoona kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey waxaa la igna rabaa marka in cadaaladda aan ku dadaalno ilaahay kitaabkiisana aan waafajino garta iyo muxuu ahaa qadaayaadka aan galayno insha allahu tacaala walaayadiina waxay aad idinla jeceshahay meesha khayrka wanaagga ku jiro inaad aadaan halkaasna aad gashaan ayay idinla jeceshahay qadiyadda khayrka iyo wanaagga dad ka shaqeeya noqda wax allaalo wixii dhibaato ah noocaan ama nooc kale ha u dhacaane ah waxaan diyaar u nahay inaan idinla xallino oon wax ka qabano insha allahu tacaala kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaalana uga amar qaadano wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xallinaysay khilaafaadka u dhexeeya beelaha muslimiinta ee dega wilaayada iyadoona khilaafadyadaasi loo bandhigayay shareecada islaamka islamarkaana lagu xallinayay kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose aanu ku horeyna wilaayada hiiraan nuur cali warsame abushiib ayaanoo faahfaahinaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa toddobaadkii labaad si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxayna lajinada xamladaas si ay u gutaan waajib ka saaran gaareen deegaanka ceelwarre ee galbeedka wilaayada hiiraan iyagoo halkaasna kula kulmay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuullada ee deegaankaas macallimiinta waxbarashada ee deegaanka ceelwarre oo la hadlay idaacadda islaamiga landulus ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay iyagoona intaasi raaciyey inay dhaqangelinayaan qodobada ay xamlada xambaarsan tahay deegaankayga waa degmada ceelwarre maasha allah aad bay noo soo gaartay aad baan ugu diirsanay xamlada magaceeda markaan ku bilaabo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa ka mid ahay nambarka koowaad ina ardayda lagu laasimiyo oo waaweyn masaajidda jameecada inay ku tukadaan oyna macallimiinta xoogga ay saaraan intaas ayaa nagula laasimiyey walaayadka nooga soo baxday aad ayaan ugu farxnay markayna soo gaartay qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu nooga hadleen inaa ardayda lagu laasimiyo dharka labiska sharciga ah inuu ardayda lagu laasimiyo qodobka saddexaad wuxuu ahaa inuu ardayda lu ilaaliyo nadaafadda oo dharkooda ha noqoto sida cidiyadoo kale ardayda waa inaa nadaafadooda la ilaaliyo dhan walbo qodobka afaraadna wuxuu ahay ardayda inay xifdinta adawaadka sida macnaha masaaxiifta sida buugaagga inaan lagu xifdiyo ardayda jeexitaankii iyo waxyaalaha oo dhib u keenayo dhan waxyaalaha wax lagu barto aadaabta adabaadka wax lagu barto dhan inaa ardayda ilaaliso oo macalinku ku xifdiyo deegaanka enjo waxaa liidhaha ceelwarra xamlada waana soo gaartay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waa sida walaalka macallinka igu horreeya uu sheegi waaya waxaa waaye cunuga in ardada waaweyn oo markaas in lagu ilaaliya masaajidda lagu ilaaliya nabigeenna calayhi salatu slam wuxuu yidhi cunug hadduu todoba gaara salaada ha la fara tuman hadii isgaalane ha lagu garaaco yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa ahayd markaas waa marka midda lamaad oo oo macnaha ku xigta waxa waaye siduu macalinka sheegay in markaas waa lagu ilaaliya dharka sharciga lagu ilaaliya ayaa nool ayaa noola sheegay midda kale noola sheegay waxa waaye in markaas waaye nadaafadda cunuga la ilaaliya ardayda sidoo kale inaan baahi lagu dilin haddii lacala ardiga oo gafa casharka oo gafo kale in markaas waaye hal loo raadiya oo markaas waa aan sii cadaadin macnaha sidii waxaa ka dhalan kara jirooyina ka dhalan kara dhibaato badanaa ka dhalan karta waa si saxaya markaas waa dadka waay bilaadan waana iska liciif oo arday yaryar waaye xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo daaran shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayada wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay salka ku hayso wilaayaadka islaamiga ah shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay iyo bakool iyo hiiraan ayay si toosa kaga socotaa xamladani mahadsanid abushayba aanu aadna wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo haya warbixin ku saabsan xamlada kismaayo iyo afmadow waxaa ku hoos nool kumanaan ka mid a bulshada muslimka ee hoos harsanaya raayada tawxiidka kuna nool dhulalka wilaayada islaamiga ah dadkan waxay isugu jiraan xoolodhaqato dhultacabato oo allaha ka suga risqigiisa hase ahaatee waa kuwa u ooman zaad ay u kaashadaan baryada alleh si ay u bartaan allaha khaaliqa ah awaamiirtiisa u ogaadaan una fartoomaan xumahana uga fogaadaan sidaas awgeed waxay dadkan marar badan ka faa'iidaysteen dowlaadka sharcigaah ay qabtaan maamulada islaamiga ah allah mahadi dhowaan waxaa deegaanadan soo gaaray xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ay yar tahay ama aysan jirin qayb sharaaixda bulshada ka mid ah oo aanan ka faa'iidaysan lana gaarsiin fariimaha dacwiga ee muhiimka ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo gaar ahaan nabadoonnada iyo waxgaradka bulshadii ka faa'iidaystay xamlada wacyigelinta oo andalus la hadlay annagoo ah nabadoonnadii deegaanta waxyaabo badan baa naloo soo bandhigay oo munaxaafka la yidhaaho oo wilaayadu ay noo keentay waan la qaadanay waana lala shiray insha allah anaguna waan la qaadanay waxa tiradoodu way badan tahay laakiin waa waxaan dhaqanka islaamka iyo ku fiicnay kulligood waana la qaadanay ummadiina waan usoo bandhignay ummadiina waynala qaadatay moobilka weyn oo iskariinka u horeeya dharka xuladaho maxaan ku dhahay shareecada waa farsanay cididigahoo rag iyo naagba ayaa ku jira waxaasoo dhan waa waxaan dhaqanka islaamka ku fiicnayn waanan qaadanay waxna waa laga qabtay sidoo kale waa kuwan bulshada ku dhaqan deegaanka weelmaaro ee duleedka degmada afmadow kuwaasoo iyagan nasiib u yeeshay majaaliista nadawaadka iyo duruustii ay wadatay xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad meeshaan weel maarow baa layidhaha waxaan ka faa'iiday culummada khayr ka qabtay intay imaaday nidaamka aan u baahnayn aan sugayna inay maanta inayna guddoonsiiyeen waxaa ka mid ah akhlaaqda waxaa ka mid eh ganacsiga eh inay wax ka beddelaan dharka harqaanka inuu asaga naftiisa yooga ugu daaya waxaa ka mid elankas bahalka muqaadiraadka tubaakada iyo jaadka la zuuliyo moobeellaha waaweyn salaaxana bil baa loo qabta boqolkiiba boqolka waan taageersanna waana sugayna waan u baahana sidan akhlaaqs akhlaaqda in la jaro weeye timaha afar dhinac laga celinayo saas laga dhigaayo waa la diida odaashan daan nahay kaalintanaad qaadina waa aniga oo jooga degmada afmadow gaar ahaan weelmaaro maanta waxaana soo booqtay walaayada jubbada hoose muxaadarooyinkaas oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka faa'iidaysatay oo sidoo kale nogala reebaya xumaanta wanaaggana nogula amreeyey allah ayaa ku mahadsan awalan marka labaad waxaa ku mahadsan walaayada islaamiga ee jubbada hoose oo maantana soo gaarsiisay barnaamijkaas annagana waxaan leenahay kuwa ku waana qaatay waanada allaha naga dhigo allah mahadi maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo inta badan safaradii uu u galay xamladan iyo faafinteeda aan fadliga allah la jirkooda ahaa si aan ka saxafi ahaan u diiwaangeliyo waxba uma aysan reeban sidii ay fariinta dacwada islaamka u gaarsiin lahaayeen bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan waxyaabo cajiib ah iyo mawaaqif leh dareemo kala duwan ayaan la kulmay muddadii aan shaqadan dacwiga ah kula jiray ahlu sharafka mujaahidiinta waxaana ka mid ah waxyaabihii aadka ii soo jiitay sheekada haweenay muslimad ah oo leh siiro gaar ah oo isugu jirta imtixaan iyo la sabartanka cadowga taasoo aan idinkugu soo gudbin doono warbixinteeda iyo sida maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose u maamuuseen hooyadaasi warbixintaasina waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu